degmada xabaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa laga dhagax dhigay xarunta daryeelka carruurta waxaana si wada jir ah u dhagax dhigay maamulka degmada xabaadley oo gacan ka helaya hay-adda imkaan ugu horeen qaar ka mid a odayaasha degmada xabaadley ayaa ka mahadceliyey qaaday ee dhagax dhigga waxaa lagu farxay oo degmada xawaadley ee kumasaarigeeda hoggaamayay ilaa xareerihiisa garbihiisa iyo taliyaalkiisa hoggaamihayo waxaan ku faraxday dhaxdhigaas dhagaxdhigaas oo magaciisii oo carruurta oo lagu kor looga qaadaayo oo lagu quudinaayo aan ku faraxnay waxaan rabnaa hay-aad walba oo soomaali joogto inay hay-aadan magaceedahay imkaam ay ku soo dayato ay ku soo dayato inkaam maanta adduunka degmada xawaadley koray u qaaday waxaan rabnaa intii hay-aad hoo joogto inay ku soo dayato oo magaciisii idana saaq noo yeesho waxaan u maxad celihaa kumasaarigii iyo intii la jirti iyo hay-aaddii inta noo timid waa u mahad celihaa maamulka degmada inay noo dhagax dhigeen degmada xawaadley dhagaxdhigaas oo ku saabsan carruurta dhallaanka waxbarashada iyo dhaqaalahoodaas aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay odayaasha degmada xawaadley maanta waxaa farxad weyn noo ah hay-addii noogu horreysay emkan inay noo dhigtay dhagax oo ah dhaqaalaha uwaxa hadda soo korayo aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay emkan emkan waxaa farxad lamaad noo ah dhallinyarada joogta ee uwadka soo korayo isha ku haaya ee arkaya dhaqaalo darada nafaqa darada qaab darada oy maantana la qaybsadeen dhibaatadii degmada dhex teellay maamulka degmada aad iyo aad buu farxad weynna geliyey madaxweyne cali guudlaabe waa mahadsan yahay maadaamuu noo soo diray hay-ad caalami ah oo international ah oo nala qaybsanayso ugu dambeyn guddoomiyaha degmada xabaadley ibraahim bashiir cumar ayaa u mahadceliyey hay-adda imkaan saa darteeda hay-adda imkaan xaqiiqatan markaan la fadhiistay ka guddoomiye ahaan meel walbaba hoggaan ayay leedahay iyo ku-xigeenadiisa markaan u kuurgalay guntiga dhexda aan uga xirtay imkaan oo ofiskeeda aan raadiyey xaqiiqatan waxay uga soo dhoweysay haddaan nahay maamulka degmada xabaadley anigoo hogaaminaya guddoomiyaha degmada baahida degmada wax allaala waxaan laba iyo saddex iyo afar aan ugu sheegay imkan tilaabta ay qaaday waa tilaab qurxoon oo brofeshinkeeda yahay wax lagu faanin kara la taaban kara lagu ammaani kara marka sida uu u sheegay walaalkeena agaasimaha guud ama madaxa madaxda imkan walaalkeena xaaji ibraahim xasan maxamed sida uu sheegay halkaani degmadani waa curdan cunugu markuu dhasho hooyadiisa waa inay jilbaha saartaa kadib salka dhulka ay ku bartaa garguurasho markuu sameeya kadib ayuu joogsanayaa annaga hadda waxaan nahay cunugii xali la dhalay weli hooyadiisa dhabta ay ku hayso saa darteeda w f b ama ha noqoto faw ama ha noqoto wardi ama ha noqoto baaho wax allaala wixii hay-ada ah hadda degmadana hay-adaha caalamiga iyo kuwa bareebadka gaarka loo leeyahay waad ka jiifateene degmadana waa degmo barwaaqo leh kheyraada marana webiga weynaa ee shabeelle dhex mara qudaartan aad u jeedaan iyo qumbahan iyo quruxdan uu ilaahayna siiyey saa darteeda waxaan doonaynaa hadduu alla yidhaahdo dhabbaha imkaan ay idin furtay inaad soo qaadaan haddaan ahay guddoomiyihii degmada xabaadley waxaan leeyahay hay-adaha caalamiga iyo kuwa gaarka ahba gacmo furan qalbi furan soo dhoweyn iyo samakal gacal diran inaan idinku soo dhoweyno imkaanna waxaan leenahay midii jirtayoo joogta allaha ka dhigo dardargelinta iyo ficilka iyo qorshaha shaqo ay uga timid degmada xabaadley way ku guulaysatay imkaan sidaan u soo dhaweyna si lamidaan inaan idinsoo dhaweyno kuwiina naga maqan diyaaraan u nahay